insha allahu tacaala bacdamaa dawlad cusub hadda ka dhalatay in sharciyadda dib loo noqon doono yaan rajaynaynaa bacdamaa aan ka soo jeedo gobolka gedo hadda aan fadhinnaba isbeddel baa ka muuqda maxaa yeelay maamulladii awal ka jiray gobolka ayaa hadda is-abaabulaya oo guddoomiyihii gobolka degmada maxaa tira garbaharey yaa tagay meesha la yidhaahdo degmada garbaharey oo aad loogu soo dhoweeyey waxaa jooga maxaa la dhihi jiray guddoomiyihii maxaa tira gobolkii iyo guddoomiyaha degmada maxaa tiraahdaa buurdhuube iyo dad fara badan yaa hadda abaabul inay maamulkii caadiga ah uu ka shaqaynaya meesha aadna loogu soo dhoweeyey sidaas la'alligeed sharciyaddii bay dib u noqon doontaa maxaa tiraahdaa gido waxay ka mid tahay gobolka maxaa tira maamul goboleedka jubbaland sharciyadda jubbaland unbay ku soo noqon doontaa nimaa dib heshiisiid baan ayaan ku xallinaynaa bacdamaa hadda dawlad cusub ay dhalatay sharciya la'aan meesha ay ka dhacday sharciyaddii baa dib loogu noqonaya maxaa yeelay madaxweynaha cusub hadafkiisa iyo hadalkiisa halkudhigiisa wuxuu ahaa soomaaliyoo heshiisa caalamkoo heshiis la'ah sidaas la'alligeed in si dib heshiisiina loo sameeyo maamulka gobolka maxaa tira maamulka jubbaland sharcigaana laga dhisi doono dadka shacabka haddaba maxaa tiraahdaa waxay arkeen dulumkii lagu hayay haddaba waxay la soo xiriirayaan nala soo xiriirayaan annagu maamulka maxaa tiraha jubbaland inay diyaar u yihiin wixii loo sheegayna ay qalad ahayd sharciyana ay ku dhisnayn ay diyaar u yihiin inay maamulka jubbaland ay ka mid noqdaan sidaas la'alligeed wadahadal baan maxaa tirahdaa ku xallin doonaa insha allahu tacaala